sharciyo badan ama khaladaad badan oo amisom ay gashay iyo dad ay baabuur marsiiyeen iyo derbiyo iyo waxyaabo ay jebiyeen oo badan ayaa jiray annaga haddaan taraafik ka nahay inaan inta goobta tagno shilka tagno aan cabirno dembigana cidda iska lahayd aan ku caddayno kadibna aan warqad u talifaaqno aan ayaga u dirno awooddayada heerkaas ay gaarsiin waxaa la rabaa si heer qaran ah in loogala hadlo howlaha ay wadaan nimankan ciidamada baabuurta u wadaa way daraa berigii hore ba daraayeen hadda xoogaa waxaad moodaa in intii normaal ka yimid haddana intusaa baabuur ayaa yaalla soomaaliya iska laha darawalku wuu burburay dad badan way ku dhaawacmeen baabuurku wuu jaban yahay ex baarlamaan ayaa arrintaas ka dhacday marka hadda haddana ugu dambaysay maydkii ugu dambeeyey wuxuu ahaa boorka hortiisa xataa ma ku soo noqo wax laga qabtay ma jiraan laakiin waxaan aaminsanahay kulley duruufta noo keentay ayaa jirta waana ka bixi doonaa